bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan ah khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiyaha taariikhdu ay ku aastaysan tahay shan iyo labaatanka bisha nofembar sanadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maamulka galmudug ayaa sheegay in ay deegaanada maamulkaasi ay soo buux dhaafinayaan dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana ay sheegayaan in ay u diyaar garoobayaan sidoo kalena ay diyaariyaan ciidamo ka tirsan galmudug oo la dagaalama kooxda al-shabaab ee haatan isku urursanaysa qaybo ka mid a gobolka galgaduuda wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka galmudug oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in deegaano badan oo ka tirsan galmudug ay hadda isku urursanayaan dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab oo ay oo ay hayaan xogtaasi waxa uuna xusay in ay ka hortegi doonaan is-abaabulka ay al-shabaab ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka waa deegaanada ka tirsan galmudug al-shabaab ayaa maamula degmooyin ku yaala gobolka mudug iyo sidoo kale galgaduud waxaana degmooyinkaasi ugu muhiimsan degmooyinka xardheere iyo sidoo kale ceelbuur oo ka kala tirsan mudug iyo galgaduud oo ah goobaha ugu xoogan ee haatan ururka al-shabaab ay ka arrimiyaan waxaana kooxda al-shabaab ay tiro dhowr jeero hore weeraro ka geysteen qaybo ka mid a dalka soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliyana ay hore u sheegtay in ay la dagaalami doonto cid allaala iyo ciddii ay ka ahaan weyso sida ay sheegtay in xasilooni iyo nabadgelyo laga dhaliyo soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii argagixiso ee maalintii shalay lagu qaaday masjid ku yaala dalkaasi masar xilli dadka ay cibaadaysanayeen salaadii jimcaha weerarkan oo lagu dilay laba boqol soddon iyo shan ruux ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay boqol iyo sagaal kale kuwaasi oo ka mid ahaa dadkii ku cibaadaysanayay masjidka oo lagu magacaabo rodow ku yaala waqooyiga gobolka sinai ee dalka masar madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in xanuunka uu la qaybsanayo dowladda masar iyo sidoo kale ehelada dadkii dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay wuxuuna dalka wuxuuna dadka dhintay alla ugu baryay in jannadii firdows u ka waraabiyo kuwa kalena gargaar deg deg caafimaad uu ilaahay siiyo anigoo ku hadlaya magaca magacayga ka shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan xanuunka la qaybsanayaa dowladda masar iyo shacabka xanuunka iyo sidoo kale murugada ka dhalatay dadka sida arxandarrada ah loogu xasuuqay masjidku rawda ee dalkaasi masar ku yaala waxaan garab taagannahay masar waxaana ku garab siinaynaa sidii argagixisada qayb ka mid ah adduunka dhibaatada ka wada looga adkaan lahaa sidoo kale weerarkaasi oo ahaa mid wuxuushnimo ah waxaa si aad ah u cambaareeyay qaar ka mid a hogaamiyayaasha caalamka oo ku tilmaamay weerarkaasi inuu yahay mid ka baxsan bini-aadinimada diinta islaamka iyo in la laayo sidoo kale dad aan waxba galabsan ay tahay musiibo kale halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer guddoomiyaha baarlamaanka dalka jabuuti ayaa maanta khudbad ka horjeedinaya golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo khudbadanina ay tahay mid uu kaga hadlayo xiriirka labada dhinac ee baarlamaanada jabuuti iyo soomaaliya xilli maalin ka hor uu soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana gegada diyuuradaha kusoo dhaweeyay dhigiisa soomaaliya waa guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti ayaa sidoo kale waxa uu booqasho ku tegay deegaanada ciidamadooda ay ka howlgalaan ee gobolkaasi hiiraan iyadoona maanta uu baarlamaanka soomaaliya ka horjeedi doono khudbad loogu talagalay inuu usoo jeediyo golaha shacabka waxaana guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari maalin ka hor golaha baarlamaanka uu ku wargeliyey in aan kulanka laga maqnaanin maalinta sabtiga ah oo uu hadal ka jeedi doono guddoomiyaha baarlamaanka wadanka jabuuti oo haatan marti ku jooga soomaaliya kadib casuumaad uu ka helay dhigiisa soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya ay tahay dal horumar gaaraya sidoo kalena kasoo kabanaya dhibaatooyinkii hore u gaaray xilli uu kasoo degay gegada diyuuradaha ee magaalada muqdisho ee aadan cabdulle international boorti shirkadda duulimaadyada ee turkish ireland ayaa waxa ay shaqaalo u tababaraysaa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya oo ku sugan dalkaasi turkiga ayaa sheegay in uu bilaaban doono in shirkadda diyaaradaha ee turkish ireland ay ka qayb qaadan doonto tababarada la siinayo shaqaalaha wasaaradda waxa uu sidoo kale sheegay wasiirka oo ku sugan dalka turkiga in shirkadu ay ka caawin doonto dhanka qalabka maadaama wasaaraddu ay qorsheynayso soo wareejinta qalabka hawada soomaaliya lagu maamulayo wasiirka wasaaradda duulista hawada maxamed cabdulaahi salaad oo sidoo kale tilmaamay in uu la kulmay madaxda madaxda hormud madaxda horumarinta bankiga islaamka waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhallinyarada soomaaliyeed wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa waday maalmihii lasoo dhaafay dadaallo kala duwan oo lagu horumarinayo wasaaradda iyo sidoo kale sidii shaqo loogu heli lahaa dhallinta soomaaliyeed ee haatan ay haysato dhibaatooyinka kala duwan ayagoo dhallinta soomaaliyeedna inta badan isku howla sidii dalka ay kaga tegi lahaayeen una raadi lahaayeen nolol ka wanaagsan midda waddankooda ka jirta madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay in isbeddel lagu samay doono ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka hiiraan waxa uu sheegay in isaga oo kaashanaya wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya dhowaan isbeddel lagu samayn doono ciidamada dowladda islamarkaasina uu guuri doono xarumahoodii xarumahoodii degmada buulaburte waxa uu xusay in maamulka hirshabeelle ay ka go-an tahay sidii loo tayayn lahaa ciidamada dowladda ee ka howlgala gobolka hiiraan waxa uu sidoo kale sheegay in uu ka hadlay doorka ciidamada jabuuti ee ka qayb qaadanaya howlgalka midooda afrika ee amisom ee ku sugan gobolkaasi hiiraan waxa uu sheegay in ciidamada jabuuti ay yihiin ciidamo wanaagsan oo wada shaqooyin iyo sidoo kale kalsooni kala kala dhexaysa shacabka ku dhaqan gobolkaasi hiiraan madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa shacabka ugu baaqay in ay ka in ay xoojiyaan wada shaqaynta ay la leeyihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa jabuuti ee ka howlgalaya gobolkaasi hiiraan iyadoo arrintan waxay imaanaysaa xilli madaxweynaha maamulkaasi laga wardhowrayo ku dhawaaqista golihiisa wasiirada oo tiro dhowr jeero hore dib u dhac uu ku yimid iyadoona haatan laysla dhex marayo in magacaabista golaha wasiiradu ay saacad waliba suurtagal tahay inuu ku dhawaaqo inkastoo la sheegayo in ay jirto diidmo badan oo dhinaca baarlamaanka maamulkaasi ah kadib markii madaxweynaha hore uu sheegay in golaha wasiirada ayna ka mid noqon doonin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle warkii oo aad ka dhegaysanayseen radio wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa aniga maxamed nuur amiin ayaa idin akhrinaya warka intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasi nabadgelyo